barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha janaayo waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada ah aannu idinku hayno idaacaddeenana waxaa ka mid a barnaamijka madasha oo toddobaadkan aannu kaga hadli doonno aragtida dhallinyarada gobolka sool ee ansixinta xeerka kufsiga somalilan
waxaan ku talin lahaa in horta xeerkaa la ansixiye soddonka sana ah in la ansixiyo oo qofka geysta falkaasi lagu qaado xeerkaas way soo dhoweynayaan habluhu waa hadalhaynta ugu badan ee social media hablaha hadeer maanta iska waraysanaya waxay leeyihin warniyow raggii toddobada sana ahayd soddon baa looga dhigay maynu sagaashan in looga dhigo xabsidaayi in looga dhigo aynu bal diiradda saarno heesaha aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah
qodobadaasi ayaannu idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta hase ahaatee waxaa ka soo hormaraya warkii dunida ururka midowda afrika ayaa ka dalbaday madaxweynaha maraykanka donald trump inuu raaligelin ka bixiyo hadalkii uu dhowaan ugu tilmaamay qaaradda afrika mid wasaq ah xafiiska midowda afrika ee magaaladan washington ayaa naxdin iyo murugo ka muujiyey hadalka trump war qoraal ah oo uu soo saaray xafiiska ayuu ku sheegay in madaxweyne trump uu si qaldan u fahmay dadka afrikaanka ah iyo qiimaha ay leeyihiin madaxweyne trump ayaa hadalkan lagu eedaynayo ka sheegay kulan khamiistii ka dhacay aqalka cad oo uu kaga hadlayay socdaalka laakiin madaxweynaha ayaa beeniyey inuu adeegsaday kelimadahaasi lagu eedeeyey laba ka mid a mudanayaasha jamhuuriga ee kulankaasi ku sugnaa ayaa madaxweynaha ku taageeray inaanu adeegsan hadalla qaldan laakiin mudanaha dimuquraadiga ah ee aqalka sanadka ka tirsan dick darbin ayaa sheegay in master trump uu dhowr jeer ugu yeeray wadamada afrika sida iyagoo ah meelo wasaqa islamarkaana uu adeegsaday hadallo isirnacayba
shaqaalaha gargaarka ee baadi goobaya shaqaalihii markabka iiraan ee siday shidaalka iyo midkii shiinaha ee laga lahaa ee siday isaguna alaab ayaa isku dhacay toddobaadkii hore oo laba meydoo ka mid ah shaqaalahaasi laga helay markabka iiraaniyiinta warbaahinta dowladda shiinaha ayaa sheegaysa in meydadka laga helay dusha qayb ka mid ah markabka oo heehaabayay biyaha korkooda oo welina gubanayay meyd kale oo la helay horraantii toddobaadkii hore ayaa loo malaynayaa inuu isaguna ka mid yahay shaqaalaha markabka iiraan oo gaarayay soddon iyo laba ruux oo isugu jiray iiraaniyiin iyo bangaladesh kooxda gargaarka ayaa isku dayeysa inay gaaraan qaybta deegaanka ee markabka balse ay geli waayeen sababa la xiriira heerkulka markabka qaybo ka mid a oo gubanaya dartiis
halka aad wararkaasi kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo oo si toosa idinkaga imanaya v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaanu ku soo qaadan doonaa guud ahaan barnaamijkeenna madasha siddeedda bishan aynu ku jirra janaaya ayaa golaha wakiilada ee somalilan oo cod aqlabiyada ku ansixiyey xeerka ka hortaga kubsiga xeerkan ayaa waxaa soo dhoweeyay ururada bulshada ee ka howlgala magaalada laascanood gaar ahaan kuwa u ololeeya haweenka barnaamijkeena ayaa waxaa nagala qayb qaadanaya xamse cabdiraxmaan iyo miski cabdixakiin cumar cabdirasaaq xuseen bootaan iyo samson maxamuud maxamed een kusoo dhawow xamse
golaha wakiilada ee somalilan in qofkii geysta tacadiga kufsiga in lagu xukumi doono soddon sano hore waxaa u jirta xeer ahaa oo jiray in lagu xukumo toddoba sano macnihi waxay usii badiyeen xukunkiibay usii dheereeyeen anigu waxaan qabaa fikir ahaan toddobadii sane ee hore isaga laftirkiisa laguma fulin jirin xukunka oo qofka toddobada sane muusan dhabisan jirin iyadoo ay kow ka yihiin in ay heshiiyaan ama xeero dhaqameed jira dadka soomaalidu ay leeyihiin ay ku hortegi jiro in toddobadaa sane qofka lagu qaado sidoo kale ay jireen xagga faamiliga laftirkooda labada qof ee qofka falka geystay iyo qofkii loo geystay labadii faamili ay ka wada hadlaan oo ay ka wada xaajoodaan kadibna halka qofkii toddobadii sane lagaga dhameeyo iminkana waxaa la yidhi soddon soddon sano ayaa qofka lagu xukumaya isagoon toddobadii sane ee hore maxay hayto xukunkiisa loo dhamayn jirin taasi waxaan fikir ahaanteeda qabaa inaysan wax socon kara ama sii shaqayn kara aysan ahayn markii hore tii hore haddii laga dhameyn lahaa ama laga rumayn lahaa ama wax jira laga dhigi lahaa soddonka sana oo la qaadan kari lahaa taakiidiis ay ku adkaynayaan dadka kufsadayaasha marka laakiin waxaa jira soo maaha sharcigana dad badan baa usoo ololeynayay ururada haweenka u dooda dadaal fara badan bay usoo galeen sidii xeerkan loo ansixin lahaa muddada badan ee golaha wakiilada horyaala marka dad fara badan baa soo dhaweeyay oo ururada bulshada iyo kuwa haweenkuba ay ka midka yihiin si dhibaatadan looga hortago taa laftirkeed waxaan dhihi kari lahaa in dadka ay wadaadada iyo culummada iyo maxay ahaytoy dowladuba ay wacyigelin badan iyo maxay ahaytoy waxyaaba badan dadka ka wacyigeliyaan
miski bal adigana ka war ku horeeya marka hore kufsiga waa xadgudub xagga jinsiga ah oo lagula kaco haweenka iyadoona raalli ka ahayn iyo in xoog lagu kufsado iyada oo jidhkeeda loo geysto jirdil baahsan dhibaatadaas oo mararka qaar ku keenta haweenka sidoo kale isla qodobkan waxaan ku soo dhaweyneynaa xeerka in soddon sano looga dhigay oo wax aada iyo aada loogu baahnaa hadday noqoto dumarka waayo haddii hal mar loogu furi soddonkaas sano uu qaato qof waxaa dhici karta in ay dhammaan dadkao dhan falka sameeya ay ka digtoonaadaan laakiin masto waxaa muhiim ah in sharciga la hirgeliyo haddii xukuumadii guud ahaan layskaasho sharciga la hirgeliyo waxaa hubaal ah inay yaraanayaan tacadiga loo geysanayo haweenka gaar ahaan kufsiga ka guud ahaan miski sidaad sheegtay si weyn baad usoo dhaweyseen haddaad tihiin ururada haweenka gaar ahaan u ololeeya in laga hortago dhibaatooyinka iyo tacadiga haweenka marka bal ka waran dhibaatadani heerka ay gaadhsiisan tahay iyo waxyaabaha marka aad gobolka sool oo kale aada u eegtaan dhibaatadani waa dhibaato aada iyo aada ugu badan gobolka gaar ahaan waxay aada ugu si badan tahay gabdhaha aadka loogu geysto gabdhaha yar weeyaan gobolkan waxay ku leedahay saameyn aada fara badan waxaa aada u badatay caqabadaha ay yeelatay saameynta ay ku rabtay gabadh waad dareemi kartaa la kufsaday waxay ku yeelanaysaa jaamil jirhkeedii waxay ku yeelanaysaa maskaxdeedii mustaqbalkeedii dhan bay saameyn ku yeelanaysaa
sidoo kale cabdirasaaq xuseen bootaan bal cabdirasaaq iga waran waxay ka dhawaajisay miski in dhibaatadani ay jirto horta kufsigu waa dhibaato yacni loo geysto hablaha oo ay welibana u geystaan raggu waxaana waa wax horta xil in badan yacni soo jiray oo waqti badan buu soo jiray oo ilaayo dee intii rag iyo dumarba jiray wax soo jiray sida haddeer yani xamse ka dhawaajinaya ama dee aynu wada ognahayba waxaa jirta toddobadaa sanoba inaan looba dhammaystiri jirinba amba qofkaas marka la qabto aayar waa laga heshiinayaa labadii reer ayaa is ararkaya raggii iyo waxbaa yara ararkaya inantii dhibaatadii way ku haraysaa iyadii oo mustaqbalkeeda ayay yani ka qayb qaadanaysaa haddii uu nin waliba oo kufsi geystaa ciqaabtan mari lahaa waxay noqon lahayd wax uu yaraan lahaa kabacdi hadda marka la arkay inba la yarayn kari waayeyba ayaa waxaa la keenay haddana in la yidhaha soddon sano bal isaguna yacni siduu u hirgalo waa sugna ila kii toddoba sana aaba hirgeli waaye midkan waa isu hirgeli waayo isna suu hirgeli doono waa sugaynaa aan usoo laabta dhanka tirada marka tirooyinka la eegayo yani waxaa la sheegaa hadda gobolka sool iminkaan kunoo aan joognaan ku noolnahay oo kale waxaa la yidhahdaa yani xagga kufsigu in sida gobolada kale had uga jiroo kale yaan u fara badnaani laakiin wuu ka jiraa maxkamadaha oo kale aad tagtid waxa aad ugu tegaysaa dad fara badan oo meeshaas jooga
marka aad ka hadlayso kufsiga dadka laleeyahay way geysanayaan markaad idinku urur ahaan baadheen waa dad nooceeyana qaabka u dhaco iyo gobolka sool iyo bal xogtaad ka haysoon oo kale bal ka waraneen waxaa jirta gobolka sool oo kale hadda marka laga hadlayo ma- dadyooga markaad leeyahay qofkaas waa la kufsaday een maxaa een inan baa la kufsaday waxay u badayin horta dhalinyaro israaraaca oo kale uga jiraan waxaa kaloo iyaguna jira dad iyaguna reer baadiyaa ayaa iyaguna jira oo marka yani magaalada la keen aad arkaysa iyagoo magaalada la keenayo oo lagu soo xidho laleeyahay waxbay soo kufsadeen Een, sidoo kale bal samsam een, dhibaatadan iyo bal sida ay u saamaysay ee guud ahaan haweenka iyo dadaalka loogu jira bal ka waran Een, kana mid ah ururka wbai women positive impact Een, anoo ku hadlaya afka ururkaas een, kufsigu waa tacadi loo geysto hablaha Een, markii hore waxay ahaan jirtay hablaha yaryar iminkana waxaan aragnaa xitaa islaamihii oo loo geysanayo Een, waxaan halkaas ka arkaynaa markaa dhibaatadu intay sii baahayso maalinba maalinta ka dambaysa maalmihii hore habla yaryar maalmihii ku xigay hablaha haddana da-doodu kasii yara horeys- eh, ka sarreyso kuwa haddana waxay maraysaa hooyooyinkii oo kale markaas een, kufsigu waa tacaadi loo geysto haweenka ay una geystaan inamadu u geystaan Een, taasoo ay sababo fara badan ay keento oo kaba soo qaad wiilashu waxay odhanayaan een, gabdhihii een, guurkii baa yaraaday laakiin taasoo aan ahayn sababayn aan u ahayn Een, marka tacadiyadaas way ku fara badan yihiin gobolka sool Ee, research aan sameynayna waxaan ku aragnay ilaa iyo afartan hablood meelahaas in saddex bilood ee, laga helay gobolada sool een, ilaa iyo nawaaxigeeda degmooyinka hoostaga oo kale marka waxaan leenahay waa tacadi ka jira aad iyo aadna waan usoo dhaweynaynaa qodobkaas ay ka ansixiyeen golaha wakiiladu ay ku fuli ay yidhaahdeen waxaanu siinaynaa soddon sano halkii markii hore ay toddoba sano ka ahayd Ee, laakiin waxaan leeyahay soddon sano anu waxaama jeclaan lahaa in looga sii badiyo oo la yidhaahdo ha- xabsidaaya in laga dhigo maadaamaad haweenka u dhaqdhaqaaqdaan oo aad diiwaan gelisaan ay u soo dhoweynayaan haweenku oo xeerkan oo kale ay diiradda ugu hayaan ururada haweenku ay u halgamayaan loo helo sharcigan een, xeerkani uu noqdo mid dhaqan gala iyo haweenku siday u arkaan Een, cabdikariin aw- way soo dhoweynayaan habluhu waa hadalhaynta ugu badan ee social media hablaha dee maanta iska wareysanaya waxay leeyihiin warniyow raggii sod- toddobadas- toddobada sana ahayd soddon baa looga dhigay maynu sagaashan in looga dhigo xabsidaayi in looga dhigo aynu bal diiradda saarno marka way soo dhoweynayaan haweenka gobolka sool aad iyo aad bay usoo dhoweynayaan Ee, waxaa jira xitaa maansooyin laga curiyey oo ay habluhu inta badan ay isla dhex marayaan waxaa ka mid a maanso yar oo aan leeyahay oo ah ee, kufsigu waa kada beele kufsigu waaba halaage adigoo sharaftaada iyo akhlaaqtaada halaagsan kufsigu aan ku halaynin walaashaa hiba nuura iyo hooyadaada macaan iyo wa- walaashaa hiba nuura hooyadaada macaan miyaad hoojin kartaayoo halaag aad u baquuri maadaama ururada dhallinyarada aad had iyo jeer ka hadlaysaan sidii loo horumarin lahaa tanna ma ku darsataan qodobkan in dhibaatadan laga hortago oo dhallinyarada laga wacyigeliyo dhibtan inayna sii socon macno oo aan waxyaabaha ka wacdi eh, ka wacyigelino ay ka mid yihiin een, een, waan ku darnaa qodobka kufsiga ah een, annagoo raacinna qodobada een, mukhadaraadka oo kale taxriibta oo kale een, kanna waan u raacinaa rumaantii de lama wada odhan karo een, ragga soomaaliyeed oo dhan baa kufsiga geysan kara ama dee een, madaxa lama saari karo een, raggii oo dhan laiskuma qaadi karo waxaa jira shakhsiyad gaara oo geysta kufsiga een, tan oo kale waxaan u arkaa adkeyn lagu taakiidinayo een, in ay joojiyaan raggu intaa in lawa- laga wacyigeliyo oo culammada oo kale baarti ka noqdaan oo maxay ahaytoy wacyigelin loo sameeyo oo lagu taakiid waa kugu soo noqonaynaa miski een, waxyaabaha aad is leedahay dee haweenkuna kufsiga waa kaga badbaadi karayaan Ee, dhibaatada inaad u ololeysaan una kufsiga ha la joojiyo ga- haweenka tacadiga laga daayo cabdikariin aad baad mahadsan tahay intaan noo gelin ee su-aashaada waxaan rabaa inaan cadistaaq ku noqdo fikradiisa ahayd kufsiga waa nin soo jireena kufsiga waa nin soo jireena lama odhan karo waayo waxaa dhici jirtay xilli een, baadiyihii hore gabdhaha yuula shuntay dibadda u baxaan inay iska soo ciyaaraan oo si gabadha waxaa laga yaabada sideediya inay namadaa soo raacdo laakiin waxaa dhaqan kana dhihi karnaa soo jireen lama odhan karo dhaqanka soo jireenka ah wax dad wabayhi hore ku dhaqmi jireen laakiin waxaan casrigan cusub la jaanqaaday dadkan hadda da-aadahan yar ah ee iimaanka wiilasha ka qaaday gabadh haddii halkaa ku arkaan laga yaaba in amaan siinayn marka ma ma odhan karo waa dad dhaqan soo jireena laakiin waxaa ku eedeyn karaa inamada dhalinyarada ah ee hadeer kacay in ay gabadha lagu aamini karin gabadhu isku- in adeerkeed baxta laga yaaba in marisku qofka isku aamini karto waa walaalkeed oo la dhashay marka een, ma odhan karno waa dhaqan soo jireena ee waa dhaqan ku batay caadana ku ah dhalinyarada hadeer kacday oo maxaa sheegayey da-aadaha dhexaa haddaan fikradan soo noqdo ah maxaa laga wacyigelin karaa mase haweenka uga wacyigelin kartaan waxaa looga wacyigelin karaa gabdhuhu inay yareeyaan gabadh waxaa laga yaabaa shukaansi fara badan inay yeelato markay dhalinyarada tahay markay shukaansi yeelato gabadh waxaa la dhici karta wiilkan in xidhiirhkan dhabka ahayn inuu la sameeyo ballan xilli wakhti ay ballamaan waxaa dhici karta wiilkaas inuu kooxo kaloo soo kaxaysto halkaana ay ka dhacdo arintii kufsiga a halkaas kufsigu kasoo gelaya iyadoo markiiba kusoo talagelin inuu kufsado laakiin wiilkan isaga niyadiisa waxaa ku jirta gabadha inuu xoogo falkaa uu sameeyey meesha ka dhacaya kufsi lagu magacaaba kaasaa kufsi noqon kara marka gabadhu inay yeelato marka hore wacyigelin badan gabdhaha horta lagu sameeyo gabadhu inay nafteeda xakamayso ha ka dibdonaato qofkan ay la hadlaysaa inuu qof ay nafteeda ku aamini karto inuu yahay in kale marka laga hadlayo kufsiga bal ka waran halista waxyaabaha badan ee gobolka sool oo kale degmada laascanood aada sida weyn u eegtaan oo aad haday jeer aad diiwaan gelisaan ama aad isha ku haysaan maxaa ka mid a soo baadhataan gabadh yar oo laleeyahay waa la kubsada runtii waxay kugu noqonaysaa wax aada iyo aad lala yaabo ilmo under eight meelahaasa in falka noocaasa loo geysto gabadhi marka waxaa ku dhacaya nidajab far badan marka waxyaalaha ugu badan anagu aanu sameyno waxa wey wacyigelin kaliya in aanu sameyno marka waxaa loo yareyn karaa qaabka wacyigelinta bisbayaadarfgudniin waxaan la dhaho kufsiga marka la eego dee dhaliishan had iyo jeer waxaa loo soo jeedinayaa dhalinyaradii kaagadaranka daadii hadda soo kacaysay dhalinyarahaan markaa idinku ma ka wacyigelisaan oo ma ka qayb qaadataan oo yacni dee ururada bulshadu waxyaaba kala disama ka shaqeeyaan oo urur- urur kastaana wuxuu leeyahay wuxuu ka shaqeeyo laakiin markaa yacni la taagan yahay waxay wacyigelinta la taagan yahay markaad dhibaatada aragto khasab wacyigelin waad samaynaysaa oo yacni haddeer marka la leeyahay iskuma jirto kuwa kufsiga sameeya waxaa laga yaabaa inay dhalinyarada ka noqdaan boqolkiiba hal baa laga yaaba ama boqolkiiba laba ay ka noqdaan oo aanay marka yani leeyahay inaan oo kale dhan layskuma aamini karo yani taas fakariyan waxay qaadanaysaa inaan rag oo dhan dee laisku- laysku aamini karin laakiin waxaan leeyahay war rag oo dhan waa laisku aamini karaa laakiin halkaa xun baan laisku aamini karin oo yani laakiin kufsiga waxaa keenaya waa labaatanka iyo tobanka iyo markaa soo hadhay markaa ka dhalinyar ahaan dee markaa ma waxaad ka wacyigelisaan dugsiyada iyo iskuullada iyo goobaha dhalinyaradu isugu timaado bal ka waran waxyaabaha anagu aan mar- aan ku aan aan aan kaga qayb qaadanana waxaa ka mid markaan samaynayno iskoolada oo kale wacyigelinta samaynayno dee waan ku darnaa oon waan waan samaynaa ha sida xeerkan uu idiin taabanayo iyo dhibaatadani baaxadda ay la eg tahay qofku isaga uunbaa iska adkaan kara wacyigelin kasta haddii la sameeyo mid kasta haddii la sameeyo oo aysan gabadhii is ilaalinahaynin dee waxaa dhicaysa kufsigiibaa dhacaya marka horta marka ugu horeysa gabadhu waa inay waqtiga ay soconayso uu u xisaabsan yahay gabadha laftigeedu gaadhiga ay raacayso waa inay garanayso waxaa dhici karta ee gabadhu inay suuqa gaadhi iska raacdo mid baa u gacan haadinaya ma raacaysaa saaxiibaha waan iska kaa raacaya jidka markuu la marayo iska tegiyaa meel dhexe ku qabeeyaa dee garan kari mayso Een, waa inay iyadu ka digtoonaataa oo attention siisaa xaaladda marba meeshay marayso oo markay suuqa usoo baxdo oo kale waa inay dadka dee ay kii u gacanhaadiyaba aysan raaci karin oo dee qofkii ay garanayso uun iyadu ay raacdaa Een, marka horta marka ugu horeysa sidaas baynu ku wacyigelin karnaa qofkuna uu iskaga ilaalin karaa kufsigii inuu yaraadana laga yaabaa marka gabadhu waa inay diinta barataa iyadu ay xijaaban tahay haddaysan gabadhu xijaabnayn waxay fududaynaysaa in la kufsado because haddii iyadoo aan xijaabnayn ay suuqii ka baxdo waxaa laga yaabaa inay kooxi daba gasho markay daba gashana dee xaaladahooda ay saame- saameyn u yahay haddii hirgelin saxa loo sameeyo waa xeerka ugu guusha badan ee haweenka haddii laakiin aan guul saxa laga gaadhin waa xeerka dhabarjabka ku ah dumarka soddon sano hadday yidhaahdeen oo aysan samaynin oo dhaqan caadeedkii iyo sidii hore iyo maadaamaad hawshii samaysay dee waa in lagaa maaragtay een, dhaqan odayeedkii la sameeyo sh- dhabarjab bay ku noqonaysaa laakiin haddii sida ay tahay loo qabto waa lasoo- waan soo dhawaynaynaa haddaan haweenka nahay waana guul usoo hoyatay xeerkaas miski baan siinaya miski waxaa jirta waxyaabo fara badan oo laga hadlo oo cabsi ku keenaya een, gabdhihii bal ka waran aad aad u mahadsanta cabdikariin ee runtii hooyadu mar kasta waxaa ku taagan welwel markay baxayso gabadheeda waxaa sii siinaysaa awaano fara badan waxaa is- waa isii digaysaa waxaase waxay ogtahay bahalaha ka horeeya gabdhaha laakiin waxaa laga hortegi karaa keliya waxa weye gabadh marka hore iskusay walaashata isku kalsoonaato Ee, cabsidan faraha badanna waxaa keenaysa qofka hadda deegaanka ay ku nooshahay gabadhaasi hadday ku nooshahay deegaan xasiloon oo nabad ah oo deynimadeedii iyo waxba yeelanina gabadh mar kastoo dhowrsanaanaysaa inkastoo eh, waxaan dhacaya horta qadar ilaahay iska tahay mar kasta waa qadarta ilaahay bay ku dhacayaan haddana qofku waa inuu digtoonaadaa su-aashaan ku weydiinaya xamse maxaad ku talinaysaana Een, waxaan ku talin lahaa in horta een, xeerkaa la ansixiye soddonka sano ah in la ansixiyo oo qofka geysta falkaasi lagu qaado xeerkaas oo aan looga jixin jixin hadday noqoto oday dhaqaneed iyo hadday noqoto ee reerreer iyo hadday noqoto ee maxay ahaatee qarashaad iyo lacag ee la bixinayo laaluushi waxaasa aan laga yeelin qofkaas hadduu falkaa geysto soddonkaasana lagu qaado ayaan kula talan laano Een, eh, sidoo kale een, cabdirasaaq waxyaabaha gunta ee gabagabadii barnaamijka madasha ayaynu ku jiraa ugu muhiimsan maadaama aad ururada dhallinyarada ka mid tihiin ee aad ku talinaysaa maxay tahayna waxyaabaha aan ugu muhiimsan aan ku talinayaa waxaa kow ka- waxaa kow ka ah horta siday dhallinyaradu soo sheegtay in xeerkaas yani suu yahay loo ansixiyo oo yani sidii kii hore aan laga dhigin laba inay yani hablaha laftooda ay is ilaaliyaan saddex in dhallinyaro ururo een, o- odayaal een, muxuu ahay wadaado laga wada qayb qaata waxyigelinta yani si- yani sidahaa sidii loo yarayn lahaa yani bal kufsigan oo yani qofkan laftiisa soddonka sano lagu xukumaya laftiisuna dee waa qof khaldamayo dee dhi- dhibaatadaadhu jarashun way buuxsamayaan marka in laysku daya in wacyigelin fara badan la sameeyo Een, miski waxyaabaha aad ku talinayso barnaamijka gabagabadiisi baan ku jiraa maxay tahay waxaan kusoo gebagabeynaynaa guud ahaan een, kufsiga arrimaha kufsiga in gabdhuhu ay iyagu naftooda ilaaliyaan sameeyaan aqoon fara badan iskana ilaaliyaan wax kasta ugu arkaya marka inay nafteeda ku noqonayso caqabad mustaqbalkeedana mugdi gelinaya xeerka soddon san- soddonka sano ah in aan la- la- la la hirgeliyo oo la dhaqangeliyo haa ayaa u wanaagsan gabdhaha gul badanna u ah haweenka soomaaliyeed meel kasta joogaan geed ahaan goboladan een, somalilan Een, samsam een, adigu dee si weyn baad u sharaxdeen een, waxyaabaha ugu dambeeya taladaa soo jeedinaysaa maxay tahay Een, talada ugu dambaysan soo jeedinaya waxaa weeye xeerkan la ansixiyey in sidiisa loogu dhaqmo oo sidiisa loogu qaado kuwa jeelasha ku jira had deer in lagu biloobo oo aan la odhanin toddobadii sanay la kowsanayaan ee soddonkan la kowsadaan waadna mahadsantiin boqolkiiba dhegaystayaal intaas waxaynu ugu eeg barnaamijkeeni madasha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay xeerkii dhowaantani golaha wakiilada somalilan ay ansixiyeen ee la xidhiidhay dhanka kufsiga waxaana barnaamijkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaana nagala qayb qaadanayay xamse cabdiraxmaan axmed iyo miski cabdixakiin cumar dirsaaq xuseen bootaan iyo samson maxamed maxamuud oo dhammaantooda ka mida ururada bulshada gobolka sool waxaana barnaamijkaasi aan idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka dhallinyarada nooga soo diyaariyey magaalada laascaanood ilaanana socodsiinaya haddana dhegeystayaal aan ka codsado jacfar kukaay inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka runaa jacfar waa mahadsan tahay jaamac shaqaalaha gargaarka ee baadigoobka ugu jira shaqaalihii markabka iiraan ee siday shidaalka ayaa helay meydka laba ka mid ah dadkii markabkaasi ka shaqaynayey warbaahinta dowladda shiinaha ayaa sheegtay in meydkan laga helay dusha qayb ka mida markabka oo heehaabayay biyaha korkooda oo welina gubanayay meyd kale oo la helay horaantii toddobaadkii hore ayaa loo malaynayaa inuu isaguna ka mid yahay shaqaalaha markabka iiraan kuwaasoo gaarayay laba iyo soddon ruux oo isugu jiray iiraaniyiin iyo weliba bangaladesh kooxda gargaarka ayaa isku dayeysa in ay gaaraan qaybta deegaanka ee markabka balse waxa ay waayeen meel ay u maraan heer kulka markabka oo aad u sarreeya aawadii maadaama uu markabku weli gubanayo ururka midowda afrika ayaa ka dalbaday madaxweynaha maraykanka donald trump in uu raaligelin ka bixiyo hadalkii uu dhowaan ugu tilmaamay qaaradda mid wasaqa xafiiska midowda afrika ee magaaladan washington ayaa naxdin iyo murugaba ka muujiyey hadalkaasi war qoraalahoo uu soo saaray xafiiskii- xafiiska ayuu ku sheegay in madaxweyne trump uu si qaldan u fahmay dadka afrikaanka ah iyo weliba qiimaha ay leeyihiin madaxweyne trump ayaa hadalkan lagu eedeynayo waxa uu ka sheegay kulan khamiistii ka dhacay aqalka cad oo uu kaga hadlayay arrimaha socdaalka hase ahaatee madaxweynaha ayaa beeniyey inuu adeegsaday kelimadahaasi lagu eedeeyey laba ka mid a mudanayaasha jamhuuriga ee kulankaasi ku sugnaa ayaa madaxweynaha ku taageeray inaanu hadallo qaldan jeedin laakiin mudanaha dimuqraadiga ee aqalka sanadka ka tirsan ee lagu magacaabo dick darbin ayaa sheegay in master trump uu dhowr jeer ugu yeeray waddamada afrika sida iyagoo ah meelo wasaqa islamarkaana waxa uu adeegsaday hasa- hadallo isirnacayba
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay jacfar dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dhooley iyo isaaq maxamuud kastan iyo aamine cabdulaahi cumar
sida tayman iyo luul ama dhayda caanaha ubaxooda dhalaala markii aan ku dheehda sidii oo daraar tahay dhulku dhulku dhulku iftiima markii aan ku dheehda sidii ood dharaar tahay dhulku dhulku dhulku iftiima wadnayga dhufatooyo ma dhaafi karaye dhaayahaygu dhugashada dhabtii waxay arkayaan dhooley dhooley dhooley adiga weeyaan wadnayga dhufatooyo uma dhaafi karaye dhaayahaygu dhugashada dhabtii waxay arkayaan dhooley dhooley dhooley adiga weeyaan
sida dholku yahtaay ama dhibica roobaad dhalku raysku qariyo sida dholku yahtaay ama dhibica roobaad dhalku raysku qariyo markaad ii dhawaaqdaba waxaa laygu dheexaa dhabtii dhabtii farxadan dhammaanay markaad ii dhawaaqdaba waxaa laygu dheexaa dhabtii dhabtii farxaadan dhammaanay qalbigaad ku dhiganto hoy hoy kaa dhowrsamaaye dhagahaygu maqalkood kali waxay dhagaystaan dhammow dhammow dhammow adiga weeya qalbigaad ku dhiganto hoy hoy kaa dhowrsamaaye dhagahaygu maqalkood kali waxay dhagaystaan dhammow dhammow dhammow adiga weeya
dhoolay iyo aamine cabdulaahi cumar iyo isaaq maxamuud kastam dhegaystayaal halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
sida dhaqanka xoola ama deeha geelo dhul barwaaqa joogta sida dhaqanka xoola ama deeha geelo dhul barwaaqa joogta kaftan laysu dhiibiyo dhiliyo cayaariyo dhayal dhayal dhayal maha caashaqu kaftan laysu dhiibiyo dhiliyo cayaariyo dhayal dhayal dhayal maha caashaqu wadnayga dhufatooyo uma dhaafi karaye dhaayahaygu dhugashada dhabti waxay arkayaan dhooley dhooley dhooley adiga weeyaan wadnayga dhufatooyo uma dhaafi karaye dhaayahaygu dhugashada dhabti waxay arkayaan dhooley dhooley dhooley adiga weeyaan